بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ee waxaan maanta halkan shirkan janaado qabanayaa ee markaan oo magahari Soomaaliland nahay waxay noo caadaa mar walba ee Soomaaliya ku bahmaada Arab iyo labada dambu istiidaan khilaaf mar walba iska abuurin karaa waxa damar bay noo caadaa inaan waxayna inagu aan dhamaysano ee waxaan ka ilaaminayaa in khilaafkaas siyaasiga ah ka abuurmay doorshooyinka iyo muddo kordhinta in haddii anu ku hadlay afkii xukuumadda iyo afka xisbigaba xisbiga salaahiya kulmiye inaan fidinayno gogol wada hadal markaynu ka gudubno u diyaargarowaya dabaaldega sanad guuradeeda afraatanaad dib u soo noqshay xornimada jumhuuriyadda somaliland oo ku beegan sideed iyo tobanka bisha waxaan halkan ka caddeeynaa ummadda reer somaliland oo sheegaynaa iyo guud ahaan iyo gaar ahaan xisbiyada qaranka inaan fidinayno gogol wada hadalla oo kaga wada hadli doonno arrimaha khilaafka siyaasiga dhashay diyaar noo nahay inaan ka wada hadalno iyadoo aan ogtihiin guurtida golaha guurtidu hay-adda dalka ugu sarreysa ina tahay sida dastuurkana dhigayana go-aanka ay gaadheen go-aanka iyago ay go-aan ay gaar u leeyihiin go-aan cid ay kale la sheergaryaana hayn mid ay xukuumadda la sheergaryanhayn mid ay xisbiga kula sheergaryahayn laakiin si dana talooyinka meesha ka dhashay ahaayeen mar walba iyada oo isku ujeeddo loo wada socdo ay commissionka doorashooyinkuna wakti soo jeediyeen xisbiyada qarankuna ay wakti soo jeediyeen iyaguna ugu dambayntii oo go-aanka kaba dambaysta lahaana ay wakti soo jeediyeen waktigaasina unu ka fogeyn waktigii ay soo jeediyeen xisbiyada qaranku saa darteed haddii khilaaf ka dhashayna waxaan diyaaru nahay in labaatanka bisha marka labada cisho ee naga dhammaato dabaaldegu labaatanka bishan oo ku beegan arbacada maanta joogna arbacadeeda inaan u furi doono wadahadal xisbiyada qaranka runtii dadaashada lagu jiray sida doorashadu dhici lahayd marna anagu maaratay kamaana aan wareegin doorashada aynu rabnay waxay doorasho qarankan aan dhib ku keenin oo doorasho horo xalaala oo la helo doorasho one man one fowda oo la helo in kolka hore la xaqiijiyo muwaadiniinta marka labaadna la xaqiijiyo doorashada kaarkii codbixinta iminkana waxaa dib u dhacaasi waa mid farsamo ku yimiday oo ah iyadoo maanta weli hadda saacadda aynu joogno bilaabmin kaarkii codbixintu kii sadde maarta muwaadinka uu bilaabmay oo baan isleehay maanta boqol kiiba konton in ka badan somaliland maanta ay gacanta ku haysato marka talada lamaan la carin horena mar walba waan ka wada hadlaynay xisbiyada maarata stakeholdersa doorashooyinka marka kolba de sidii loo jawaab loo dhigtiyaaye waakay tala dhigtoon beesha caalamkana waan uga mahadinaynaa wada shaqaynta nagula shaqayso hawsha doorashooyinka haddana duruufaha noo gaarka ah dee annaga cid walba ka og waxaan u sheegaynaa in maarata annagu aan dhamaysanin oo aanan jecel lahayn iyagu maarata dee howlaha iyo dibadda ka joogaan sida dastuurkana dhigayo mudaharaad silmiya la dhigo isaga iyo ciddii kale somaliland waa sharciyan way qoran tahay laakiinse ummaddeena maanta reer somaliland iyo halka aan joogno uma bistaanin weli oo sida dunida horo martay ee qofka hadday kumandaal qof soo baxaan ay halkan dareen ku marayaan aynan waxba dhibaato geysanayn maaha cabsi aynu ka qabno nabadgelyadeena darteed un baa loogu diidayaa laakiin wax dhibaato kale jama jiro waxa weyaan maanta hadday ku marayaan konton qof oo intii gola dhexeed mas-uuliyiinta reer wadani o daa kaa maraya dareen muujinayaan marka danta dalka waa misha u dara imaha u dara anagu nabadgelya dalka umaan uga dan leenahay inayna maarta khalkhalnee gelin laakiin ujeeda gaar looga leeya ma jirto wadatashu waa kii socday dee wadatashu waa kii socday kolkii commissionka wax soo jeediyey kadib saddex isbaqara way way tashadeen waxay dhahen waan muddada sanadka ah suuragal muxuu noqonaysaa doorasho labaa doorasho isa saaran diiwaangelinta culayskeeda leh oo inagu cusub oo maaratay dee maaratay sistem cusuba dalkeynu ognahay ma ku qabsoomaysaa waxaa lagu wada qancay inay sanadkaasi cidhiidhi yahay waxay ku heshiiyeen iyadoo markii dambada gudoomiyaha wadani runtii uu ka baxay oo dee aynay maarata meesha ku jirin laakiinse waxay ku wada heshiiyeen saddex xisbi qaran inay sanadkaasi ciiri tahay ku qabashada doorashadu labada doorasho ee culayskeeda le saaran iyo diiwaangelinta maarta iyadoo system cusuba hadday isku heshiiyeenna waxay dhigeen in bisha november shan iyo tobankeeda ay ugu habboon tahay inay sidaa aan aynu mar labaad dhibaato u dhicin oo loo loo laba jeer kicin dabeedna guurtida oo hay-adda ugu sarreysaya iyo hawshii u wareegtay haddii hawshii guurtii wareegtayna guurtii halkii ay dhigeen saddexdii isbaqaleen wada tasha ku dhigeen afar bilood oo keliya dhaafisay marka taasd iyagoo duruufaha eegeen waay kufikireen wax iyagoo gaaro weyno annaga la quseeyo maaha wax xukuumad ahaan annagu aan ku talina maaha mar walbaana wax tixgelinaa wixii maarata alba komishi soo jeediyo madaxweyne haduu qore waxa ku qorayn inay iyagu ku salaynaya soo jeedinta komishinka inay madaxdanka u kordhiyaan xukuumadda marka anagu mar walba mar haddii saymi kara markii hay-adii noogu sarreysay guursahayd waa soo saartay haddii weli haddana dee maarta khilaaf iyo buuqa dhashay iminka taas darteed baan guusha udhigana inaan ka wada hadalno iyadoo de go-aanka guurtu meel yaallo oo kaasi mid walba indhaga indhaga wasreeyahay